mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa dhagax dhigay dhismaha xafiiska ay ku shaqeyn doonto dekada macmalka ah ee magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug dhismaha xafiiskan oo muhiimad gaar ah u leh bulshada ayaa waxaa goobjoog ahaa munaasabada lagu dhagax dhigayay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka maamulka degmada kan gobolka iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka galmudug abshir xaashi cali ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha xafiiskan ku shaqeynayso dekada magaalada hubyo
marka koowaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo golayaha dekada maray ku-xigeenka agaasima waaxeedyada wasaaradda dekadaha gaadiidka badda xogayaha dowladda hoose ee degmada hobyo gudoomiyaha dhallinyarada ee degmada hobyo taliyaha booliiska ee degmada hobyo iyo inta kaleto meesha nala joogta intaba salaan kadib halkan maanta waxaan ka dhagax dhignay xaafiiskii laga maamuli lahaa dekedda hobyo ee hadda shaqaysa xaafiiskan wuxuu qaban doonaa shaqooyin aad u tiro badan oo ku saabsan dekedda iyo maamulkeeda dhan amni hadday noqoto iyo dhan maamul intaba isku jira shaqadii hore wax weyn ayuu maxaa la yihahdaa ka bedeli doonaa waa horumarka dekedda iyo dhinaca maamulka labadaba xafiiskan waxaa dhisi doona shaqaalaha wasaaradda dekedaha gaadiidka badda heer kasta iyo taytan kasta oo ay wasaaradka joogaan dhanka kale macalin mursal oo ah xogayaha maamulka degmada hobyo ayaa isna ka hadlay goobta xafiiskan laga dhagax dhigay meeshan muddana aan sugaynay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka ay soo qabanqaabisay xafiiskan waa u baahnaa meesha waana sugaynay annagana ka degmahan waan kala shaqay doonaa haddii ilaahay qadara wax badan oona kusoo kordhi doonaa deegaanka iyo dekadda intaba waa meeshii amniga laga maamulayay waa meeshii dekadda laga gelayay waa xafiiskii loo soo dacwo tegayey marka ka wasaarad ahaan waan kaga mahad celinaynaa ka degmahaana waan kala shaqaynayna haddii ilaahay qadaro ugu dambeyn xasan maxamed jimcaale oo ah maareeyaha dekadda magaalada hobyo ayaa sheegay in muhiimad gaar ah xafiiskan uu u leeyahay bulshada degmada hobyo iyo gaadiidka badda oqayaha degmada gudoomiyaha dhallinyarada taliyaha saldhigga degmada hobyo maareeya ku-xigeenka iyo agaasimayaasha wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo bahda miidiyaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maantay oo taariikhdu tahay tobanka bisha oktoobar waxaan halkan ka dhagax dhigaynaa xaafiiskii dekedda hobyo ee hadda shaqaysa xaafiiskii laga maamuli lahaa oo aan dhisi doono insha allah si dhow aan u dhisi doono annagoo iskaashanayna wasaaradda dekedaha gaadiidka badda xafiiskan ayaa ah kii ugu horeeyey ee laga dhisayo degmada hobyo kaasi oo ay ku shaqayn doonto dekedda macmalka ee hobyo